إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa dil iyo dhaawac u geystay sarkaal iyo nin farsamayaqaan ah cali maxamed geedi oo horay ciidamada xabashida ethoobiya ugu soo hogaamiyey magaalada muqdisho ayaa qiray in dagaalbeeleedyadu ay dib ugu soo cusboonaadeen dalka iskaashatada dhagxaanta ka shaqaysata ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhul ay iyagu leeyihiin ay boobayaan shakhsiyaad ganacsato ah oo ku daaban dowladda federaalka faarax macalin oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa ka hadlay markabka shidaalbaarista ee turkiga u soo diray soomaaliya jifo ka tirsan beesha jireer weyne ayaa munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib waxay ku dooratay nabadoon cusub ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada bangaraaf loogu yeero ee ay sida gaarka u tababaratay dowladda maraykanka askarigan lagu qaarajiyey degmada kaxda ayaa lagu magacaabi jiray suleymaan xasan dhanka gobolka mandheerana ee ku jira gumaysiga dowladda kenya waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar dhabagala u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo ku socdaalayay duleedka deegaanka dhamase ee degmada lafey ee gobolka mandheera khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh ayaa gaaray ciidamada kenyaatiga ee loo dhigay weerarka kabiinka ah welina faahfaahin dheeriya kama aysan soo bixin inta uu gaarsiisan yahay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa dil iyo dhaawac u geystay sarkaal iyo nin farsamo yaqaan ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacday dhacdo taasi oo ahayd in askar ka tirsan dowladda federaalka ay rasaas la dhaceen nin farsamayaqaan ah askarigan oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa dil iyo dhaawac u geystay sarkaal iyo nin farsamayaqaan ahaa sida ay goobjoogayaal ku warramayaan falkan ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada beledweyne waxaana askari ka tirsan dowladda federaalka uu dil iyo dhaawac u geystay sarkaal iyo nin u farsameynayay gaari ninkan farsamayaqaanka ah oo ay askarta u yeerteen si uu gaari ugu farsameeyo ayaa waxaa rasaas ku furay askariga kadib muran soo kala dhex galay rasaasta lagu furay ninkan farsamayaqaanka ahaa ayaa sababtay inuu dhaawaca ka soo gaaro sidoo kale rasaasta waxaa ku dhaawacmay sarkaal kale oo ka tirsanaa ciidankooda ninka farsamayaqaanka ahaa ee dhaawaca gaaray ayaa waxaa la dhigay goobaha caafimaadka muddo oo isbitaalka yiilay kadib waxaa dhaawaca u geeriyooday ninkan farsamayaqaanka ahaa oo magaciisa lagu sheegay kunaani nuur ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaatooyin ba-an ku haya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cali maxamed geedi oo horay ciidamada xabashada ethoobiya ugu soo hogaamiyey magaalada muqdisho ayaa qiray in dagaalbeeleedyadu ay dib ugu soo cusboonaadeen dalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali cali maxamed geedi oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ciidamada etoobiyan kusoo hogaamiyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ka markhaati kacay in dagaaloo beeleedyadu ay dib uga soo cusboonaadeen dalka waxa uu sheegay maxamed cali geedi in aanu jirin gobol ka mid ah soomaaliya oon xilligan dagaal qabiil ka socon cidda dagaalo beeleedyada abaabulaysana siyaasiyiintu yihiin isagoona tusaale cad usoo qaatay dagaalo beeleedyada ka socda gobolka shabeellaha hoose ee u dhexeeya beelo walaalo ah oo wadadaga gobolka dalkii aad dowladda u samaysana dhibaatooyin baa ka socda meel kasta dhiig baa daadanaya wiil baa dhimanaya gabar baa dhimanaysa midda hadda laga dhawaajiye ee ka socota ee leega iyo iyo aqbari weyne gobol aan dhiig ku daadanayn oon dadkeenna isdilayn ma jiro gobol aan dagaal ka socon ma jiro oo dadka isdilayo aniga waa igu taqaanaan ka magabada siyaasadda ama siyaasiyaa isku diraya am- marka in wiil naga dhinto ama gabdho naga dhintaan maxay maxay qiimo leedahay waxba qiimo ma leh hadalkan ka soo baxay maxamed cali geedi oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii ku-meel gaarka ay burburtay ayaa imaanaya xilli qaybo ka mid a dalka soomaaliya ay ka socdaan dagaalo beeleedyo ahli ah kuwaasoo qabaa'ilada dirirta u dhexaysa isku geysteen khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo baaxad weyn iyadoo meelahay dalka ka joogaan ciidamada shisheeye dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay kusoo laabtaan colaadyo beeleedyadan taas beddelkeeda waxaa ka madax bannaan dagaalo beeleedyadan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo qabaa'ilada ku nool kala dambeyn iyo amni buuxda ku haystaan wixii mid madow ah oo soo dhexgalana ah ay u bandhigaan maxkamadaha islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah iskaashatada dhagxaanta ka shaqaysta ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhul ay iyagu leeyihiin ay boobayaan shakhsiyaad ganacsato ah oo dowladda federaalk ah ay is og yihiin cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya iskaashatada ka shaqaysa dhagxaanta ee magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan dowladda federaalk ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud waxayna sheegeen dhulal ay iyagu leeyihiin ee siisay dowladda federaalka shakhsiyaad ganacsato ah waxay tilmaameen dhul u dhowaan xasan sheekh maxamuud dhagax dhigay oo ku yaala muqdisho islamarkaana uu sheegay in xaafado laga dhisi doono ay iyagu leeyihiin laakiin loo xoog sheeganayo iyadoona awood loo isticmaalayo maray warbaahinta la hadlayeen ayaa waxay tibaaxeen in mar hore ay degnaan jireen dhulkani islamarkaana qaar ka mida dadkooda ay ku dhinteen kuwo kalena ay maanta la daalaadhacayaan saameyntii ka soo gaartay dhibaatooyinka iyagoona sheegay in maanta ay wajahayaan dhibaatooyin kuwaasi la mid ah amaba ka daran waxaan nahay dad uu dhib ku gaaray meeshaan dadkoodii lagu dilay qaar bareelaas ay yihiin ay sariir saaran yihiin qaar oo hadduu laguu diyo ay koo jarjaban ay meel yaallaan qaarna carradan ay ku hoos mareen waxaa ku hoos mariyey xilligaas waxaana heestay niman la yidhaha hogaamiye kooxeed horta gabarhta la yidhaaho liin iyo ninka la yidhaaho maxamuud cabdikariin gabayare sina ku soco mayso sidaan ku soco mayso caana ku dhali mayso waxay sidoo kale tilmaameen halkan ay ka soo saaran jireen uquudkooda kuna dabara jireen nolol maalmeedkooda iyo midka qoyskooda haatanna ay yihiin kuwa loo awood sheeganaya oo laga dhacaya halkii ay ka shaqaysan jireen wax dhegaysanaya dacwadooda oo xaqooda u soo dhicinayana aysan jirin annagoo xaq baa naga maga xaqdoon baan naha xaqaas oo ah warshadaha maha noogala xoogay oo kaawada ah oo dhagax soo saarka aan ka soo saari jirnay oo nin walbana aan hor dhignay oo u bandhignay oon jaraa'idka aan dhigno meel walba laga aqriyey waxna noogala qaban dowladda waxaan ka codsanaynaa haddii alla raalli ka yahay inay annaga xaqooda naga maqan soo farageliyaan warqad meel kastaan dhignay wax nooguma toosin meel walba ay taal xafiis kastaa laga fiirsaday jaraa'idkaa laga fiirsaday dibaddaa laga fiirsaday dalkaa laga fiirsaday dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay la daalaadhacayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda xasan sheekh maxamuud iyagoona maalin walba dhulay dadka marastaa leeyihiin ku wareejinaya shirkada iyo shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka faarax macalin oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa ka hadlay markabka shidaalbaarista ah ee turkiga u soo diray soomaaliya sakariya cumar ayaa ka warramaya faarax macalin oo ka mid ah baarlamaanka dowladda kenya ayaa isagoo ka hadlayay markab ay dowladda turkiga u soo dirtay badda soomaaliya kaas oo la tilmaamay in howlo shidaal qodis ah uu ka sameynayo badda soomaaliya ayaa waxa uu arrintaasi ku tilmaamay inay isku beddeli karto musiibo weyn oo ku dhacda soomaalida halkay faa'iide ka sugayaan la guranayo khayraadka baddooda isagoona ku tilmaamay madaxda dowladda federaalk ah ee saxiixay heshiisyadaasi kuwa faasidiin ah oo aan u naxaynin khayraadka ummaddan marka waddankii heshiis baa la arkaa in la galay ma konton sana ma boqol sana ma laba boqol sana lama garanayo nin garanaya ma laha faa'iidadii ka soo baxday shidaalkaas waxay ugu turan tahay dadkaa ma jirto wuxuu noqon karaa the cas of natural resources waxa la dhaha jira inkaarta mase cuqubada khayraadna waxa la dhaha jira oo la arkaa baddaadina inay wareerto oo maaragtay laga hadlayo maxay ahayd environmentka ee baabaado ummaddii waxba aanan ugu jirin dad kalu un maaragtay ay wixii la wareegaan waxay la xisaabtameenna dad madax markaasoo faasidiinna intay la xisaabtameen meeshii ay ku dhammaatay marka beddelkii khayraadka soomaalida noqon lahaa cuqubo noqon lahaa hadda waa in la ogaadaa waxa lagu heshiiyey dowladda turkiga oo kaalin weyn ka qaadanaysa boobka lagu hayo khayraadka ummadda soomaaliyeed ayaa waxa ay badda soomaaliya u soo dirtay markab la sheegay in howlo shidaalbaaris ah uu ka sameynayo iyadoo arrintaas sida ay tilmaamayaan aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ay dowladda federaalka u hoosaasisay bulshada soomaaliyeed iyadoona la soo saxiixatay dowladda turkiga heshiisyo ka dhan ah khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaana markabkan dowladda turkiga ee u soo dirtay badda soomaaliya uu qaybo ka noqonayaa boobka ay dowladda turkiga ku hayso khayraadka ummadda soomaaliyeed jinfo ka tirsan beesha jareer weyne ayaa munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib waxay ku dooratay nabaddoon cusub warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
deegaan hoostaga degmada jilib wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa dhowaan ka qabsoomay munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay taasi oo jifo ka mid a beesha jareerweyne ay ku dooranaysay nabadoon cusub oo ku hogaamiyo kudhaqanka shareecada islaamka xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan kuwaasi oo isugu jira qaar ka mid a culimmada diinta islaamka waxgaradka beesha dhallinyarada iyo haweenka beesha jareerweyne si gaar ah beesha nabadoonka dooranaysay oo lagu magacaabo beesha shiidle ugu horrayn waxaa xafladda caleemasaarka ahayd ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cali oo ah suldaanka guud ee beelaha jareerweyne isagoona soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha shiidle maylikiinka baahanya jifada reer shiidle kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ina ku hogaaminto ilikiinka bahaamin ilaahay subxaana wa tacaala mayle yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu waqabaa'ila litacaarafuu iyo ankijeeda maana maxalushaahidka hagaway beesha reer jareerweyne dhammaan dal iyo dibad meeli iyo roogan waa mid waqabaa'ila litacaarafuu ina is-aqoonsataan qaabkii lindhaladii ina lis-aqoonsado waa min addiin laakiin jifa kasta inaad nabadoon doorato is-aqoonsato muhiimadda intaas way marka in sha allahu kariim ilaahay subxaanahu wa tacaala inmayl wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu sidoo kale waxaa isna markiisa madasha ka hadlay nabadoon maxamed shiidow oo ah nabadoonka cusub ee ay ku caanasho batay beesha shiidle oo ka mid ah beelaha jareerweyne annaga waxaan nahay beel beelaha ka tirsan beelaha jareerweyne gaar ahaan reer shiidle waxaad maanta ii doorateen inaan idinkuga xukumo shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idin leeyahay beesheedii reer shiidle waana idinka qaatay samicnaa waadacna waa idin maqlay waana idin adeecay maadaama arrintan aad u culus ay dhiibateen allaahu akbar allaahu akbar beesheedii reer shiidle anna waxaa idinka codsanaa marka maadaama anay xilka ay ii dhiibteen aa idinka qaatay aan idin maqli oo idin adeecay idinkuna waa inaad i maqashaan oo ii addacdaan inaan kala dambaynoo ismaqalno samcan wadaacaynaan ahaano dhammaanteena kala dambayn la'aan waxba ma hagaagaayo niman yahow waxaan ku wada dhaqmayna kitaab waaye maalintaan waxaan ballan la gelaynaa ilaahayga anagana uuntay yaa rabbi anaga waxaan ballan kula galnay inaan aan ku dhaqanno shareecada islaamka ugu dambayntii waxaa gabagabada xafladda lagu duubay nabadoonka cusub isagoona la guddoonsiiyey musxafka qur-aanka kariimka ah qori cusub iyo booshkiisa kaas oo uu uga adeegi doono ku dhaqanka diinta islaamka muddooyinkii dambe ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ah sidaanoo kale uga qabsoomay kulamo caynkan oo kale ah kaas oo ay qabiilada degani ay ku dooranayeen nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa